amisom iskama baxayse waxay ku xidhan tahay xaalado gaara in la helo ayay ku xidhan tahay maalan cadowga waa inaan la wiiqo ciidanka soomaalida tababarkiisa inaa kor loo qaado inaa waxaa la yidhaahdo command and control kala dambeyntii ciidanku inuu inuu saro u kaco ciidanka daryeelkiisii inaa la helo ciidanka soomaalida daryeelkiisa inaa la helo sida mushaharkiisa dhakhtarkiisa iyo xerooyinkii uu geli lahaa hubkii uu ku daafici lahaa dalka uu kula wareegi lahaa xilka intaana inuu helo kolkaa intaasoo isbiirsataay markay marka la hubsado markaasaa ciidanku amisom uu si tartiiba u bixi iyaga oo garabkays haysto kolbaas yuu ku wareejin doonaa xilka kolka uguma talakelin inay inay amisom kolba maalinun meelun ka baxdo laakiin marka ay diyaariso inaad tababarkii ciidanka iyo ay hubsato meelihii daryeelkii ciidanka logistigadiisii iyo hubkii ugu daafici laha intaa markay hubsato dabcan xilka waxay ku wareejinaya ciidamada soomaalida waxaan rajeynayaa taasina dawladdu saasay nool